aad baa u mahadsan tahay weriye maxamed deeq alfa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijdood wadaagga oo ku saabsan sidee loo joojin karaa gudniinka fircooniga oo dhibaato ba'an ku haya gabdhaheenna waa habeennimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay soddonka bisha labiyo tobanaad sannadda labadakunlabayolabaatanka saacadduna waa sagaalkii fiidnimo halkaad kala socotaan barnaamijkani dooda waa raadiyo markabley hirkeeda f m megahatis oo si toos ay nooga dhegaysan karaan dhegaystayaasheena ku kala nool degmooyinka baardheere iyo deegaano ku kala tirsan gobollada baay geedo iyo jubbada dhexe qodobada barnaamijka dooda caawa aan ku eegi doonno ayaa waxaa ka mid ah waa maxay gudniinka fircooniga dhibaatooyinka ka dhasha gudniinka fircooniga gabdhaha lagu sameeyo sidee ayaa lagu suulin karaa caadooyinka fircooniga maxay shareecada islaamka ay ka qabtaa dhibaatooyinkaasi gudniinka fircooniga iyo caadooyinka noocaani oo kale ah ma wax horey u soo jirayba mise waa wax nagu cusub qodobadaasi ayay dooda caawa ku saabsan tahay balse inta aana gudagelin barnaamijka ku soo dhowaada fariin wacyigelin ah oo ku saabsan joojinta gudniinka fircooniga
gudniinka gabdhuhu waa mid ka mid a caadooyinka guracan oo ay weli ku dhaqmaan dadka soomaaliyeed waxa uu halis ku yahay caafimaadka gabadha oo uu ku reebo dhibaatooyin jir ahaaneed caafimaad iyo kuwo maskixiyan kuwaasoo abid la noolaadaan gabdhaheennu xilliyada gabarnimadeeda maalmaha gurigalka ugu horreysa iyo marka ay dhalayaan gabdhuhu intaba waxa ay la nool yihiin xanuunka uu ku reebay gudniinku waa wax dhaqan ah waa waxaan loo baahnayn waa wax dulmi ah sida qabyaaladduba hadda dulmi u tahay baa oo dulmi ugu saabsan tahay baa gudniinka fircoonigaani dulmi u yahay waxaa lala dagaalamaya oo la diidayaa wixii qofka jirkiisa lagu ciyaaraya caafimaadkiisa lagu ciyaaraya noloshiisa iyo mustaqbalkiisa wuxuu dhimay shareecadu ma qabto qaabka loo gudo gabadha yari waa mid ka hor imanaya shareecada islaamka waxaa la farayaa cid kasta oo ku howlan gudniinka gabdhaha inay joojiyaan dhaqanadan ka fikir gabadhaada ka fikir aakhiradaada oo jooji gudniinka gabdhaha
hooye iyo aabbe badbaadi gabadha adoo ballanqaad inaadan guday gudniinka gabdhaha waa mid tacaddi ku ah carruurteenna soo gudbinta fariintan wacyigelinta ayaa waxaa si kaashaday hay-adda maxalliga ee saduro iyo hay-adda qaramada midoobey ee u n f b a barnaamijka dooda ee caawa ayaa waxaa igala qayb qaadanaya qureysho aadan cumar oo ah guddoomiyaha ururka haweenka degmada baardhere aadan xaaji daa'uud macalin shukure oo ah macallin wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe ee siyaad kana mid a culamaadudiinka degmada baardhere iisho maxamed cali oo ka mid a haweenka umulisooyinka ee ka howlgala degmada baardhere ibraahim faarax afdheer oo ah bare sare oo leh khibrad muddo ka badan ilaa afartan iyo shan sano iyo faadimo saciid maxamed oo ka mid ah haweenka umulisooyinka ee ka howlgala isbitaalka degmada baardheere barnaamijkani ayaa inta uu soconaya waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah axmed cumar saalixiin waa mar kale iyo barnaamijka dooda sidee loo joojin karaa gudniinka fircooniga oo dhibaato ba'an ku haya gabdhaheenna su-aasha ugu horreysa ee barnaamijka aan ku daafurayo ayaa ah waa maxay gudniinka fircooniga waxaan hordhiga su-aashaas ugu horreyn ustaad aadan xaaji daa'uud bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin waashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu an maxamada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacd bulshu hadday meel wada degan tahay waxaa jira dhaqan iyo xeer ay isku waafaqsan yihiin kuwaasoo ay ku dowgalahayaan ama ase dhig uga dhigahayaan sida ay u dhaqmi lahaayeen sidaa daraaddeed gudniinka fircoonigu waa dhaqan ka mid ah dhaqamada ay bulshada isku raacday khaasatan gudniinka waxaa jira laba gudniin midna waa gabdhuhu ku dhacaa midna wiilashu ku dhacaa midka gabdhuhu ku dhaco ee gudniinka fircooniga loo bixiyey kaasaa magac u ah asalna u ah magacaasina wuxuu baxay min zamaan waqti fogfogfogfog ayuu baxay ujeeddadiisuna waxaa weeye gabdhuhu in si aan waafaqsanayn sharciga in loo gudo anugu taasaan qabaa jawaabteedana taasaan waayahay dib ayaan kugu soo laaban doonaa macalin aadan xaaji shukune ibraahim farax dheere waxaa tahay qabiil dhanka macalimiinta ah muddo badan waa soo shaqaysay intaa maxaad ku diri lahayd su-aasha oo ah waa maxay gudniinka fircooniga
gudniinka fircooniga ah waxaa weeye waa dhaqan soo jireen ah waa caado qarniyaal fog ay lahayd umalo badan ay lahaayeen sida soomaalida mataqaanaa ilaahay hadduu oromada ilaahay hadduu kuwid maayo carabta qaarkeed asalkiisina wuxuu naga soo galay carab buu naga soo galay waayo fircoon soomaali ma ahayn gurninka fircooniga marka loogu loogu la leeyahay waxa waaye fircoon wuxuu ahaa ninkii ilaahnimada sheegtay oo mujrimka ahaa oo shaydaankana xataa ka dembi badnaa oo shaydaanku uu mataqaanaa ilaahay yidhi anugu alla waa caasiyey laakiin ilaahnimo ma sheegan adaa iga dembi badan ninkuu yidhi yaa horta loogu magac daray inuusan fiicnayn na taasaa asal u ah waxaa weeye gudniinkaasu waxaa la yeeli jiray gabdhaha waa inta la xayuubiyo oo ilaahay hadduu ku idmahayo yaa qodxo la gelin jiray qodxahaas raysashadiisaa xataa dhib ahayd
waan ku soo laaban doonaa arrimaha dhibaatooyinka gudniinka fircooniga ka dhasha haatan waxaan siinayaa quraysho maamo quraysho aadan cumar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ku soo dhawow waa maxay gudniinka fircooniga
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin ilahay baa mahad u sugnaatay waxaan salaamayaa dhammaan guud ahaan inta meesha fadhida barnaamijka quruxda badan ay soo qabanqaabiyeen raadiyow markabley waa ku mahadsan yihiin markaan su-aasheeda u gudbo gurniinka fircooniga waa shay aad u foolxun waaye gurniin fircooniga waa waxa u daran gabdhaha soomaaliyeed ama gabdhaha soomaali ahaan markaan nidhaahno ama ummadda muslimka oo dhan gurniinka fircooniga wax qaladaad ah weeye waana wax annaga aan ka dhiganin dhaqan soo jiraa ah qaladna ay nagu ahayd annagoo weliba ah markii aan annagu waxaan samayn jirnay dad aan fahansanayn dhibaatada uu leeyahay gudniinku oo dhaqan markaas aan haysanay baan ku dhaqmi jirnay laakiin dib markaan anagu u ogaanay waxa waaye gudniinka fircooniga ah waa qaladaad weyn baan ku jirnay dhibaatooyin badan bay kala kulmi jireen gabdhuhu wixii iyaga ahaa anagu maan ogeyn hadda inay u jiraan laakiin hadda waan ogaanay gudniinka fircooniga waa wax qalad ah waa shay qalad ah oo aad u xun waaye oo gabdhaha dhibaato u keenayo difeetooyin badan u keenahayo dhimasho keenahayo dhaawac keenahayo dhiigbax keenahayo waxyaalo tiro badan bay keenahaya insha allah marka waxaan leeyahay inaga kaaftoomi doona waa umaran haddii alla yihi aad baa u mahadsan maamo quraysho haatan waxaan siinayaa iisho oo ka mid ah haweenka umulisooyinka ee ku dhaqan magaalada baardheere iisho intaa maxaa ku dar lahayd waad maqlaysay maamo quraysho
maasha allah waa salaaman tahay inta meesha joogto dhammaan waa salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalo horta axmedow gudniinka fircooniga si saa'id buu u keenaa gabdhaha umulisada aan u nahay magaalada baardheere si aad iyo aad taxadi weyn baa lagu qabaa umulisinimada xagga gabdhaha markay yihiin maxaa la dhahayay ay dhalmada xaggeeda ay tahay si saa'id bay ugu dhib qabaan oo cunugaas inuu meesha soo mari waaya wixii jirkiio hilibkiio isku dhegay asigadhan isku baxay si saa'id bay ugu qabaan gabdhihii umulisinimada haddaan nahay umulisada haweenka baardheere si saa'id baa loogu qabaa marka insha allah sidoo kale faadumo saciid waxa ay ka mid tahay haweenka umulisooyinka ee ku dhaqan magaalada baardheere faadumo intaa maxaa ku dar lahayd asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamaya saxaafadda anigu waxaan ku dari lahaa maadaama aan ahay mursooyinka ku dhaqan magaalada baardheere waxaan ku dari lahaa in gudniinka fircooniga gabdhaha laga daayo oo shay caado xun ay tahay marka gabdhaha aan jarno waxay qaadaan infekshanno ku dhacaya minka gudihiisa oo u keenaya annaga waxaana umulse dhaqameed oo xaafadaha habeenkii ma haysano qalab oo duruus ah waxaan ku jarnaa sakiin sakiintaasna waxay qaadaysaa infection marka gabdhaha waxaan leenahay fircoonka ha laga joojiyo waa caado xun oo dhaqan xun ah oo laga gudbay ilaa iyo wakhti hore haddana iminka aad iyo aad baan u mahadinaynaa waa hagaag faadumo aad baa u mahadsan tahay haddana waxaan kusoo dhaweynayaa aadan xaaji daa'uud aadan macalin aadan maxaad inooga sheegi kartaa dhibaatooyinka ka dhasha gudniinka fircooniga xagga caafimaadka marka laga hadlo
bismi illaahi raxmaan raxiim caafimaad ahaan gudniinkaasi siday sheegeen dhakhaatiirta kuwii hore iyo kuwii dambaba in uu yahay mid calaamadooyinkiisii caafimaad darra sita taasoo saldhig u ah magaca uu wataba xagguu ka yimid fircoon buu ka yimid khayr allah siiyo doctor ibraahim ayaa bayaaniyey marka wax xun oo dhan magac xun watana sidoodii unbay ahaanahayaani ogow marka waa dhaqan xun oo yani mxuu ahay caafimaad darri wata caafimaad darridanse ay taasoo ka imanaysa saldhigna waa runtii qaabka gudniinka gabdhaha loo gudo oo ah midkan fircooniga ah waxaa ka dhalanahaya cudurro fara badan waxaa laga yaabaa gabadhu in xidid ka mida xididadii dhiigga iyo halbowlaha u ahaa taranka inuuba dhaawacan yahayba oo ay ka timaaddo halkaasi iyo sifooyinkii loo gudahayay gabdhaha sidaa daraaddeed caafimaadka caafimaad darrida ka imanaysa gudniinka fircooniga waa mid qoto dheer oo aan la soo koobi karin laguna soo koobi karin fadhigan maanta ah marka waxaan odhan lahaa wuxuu wataa cuduradiisii intii magaciisii uu wata ayuu cuduradiisina wataa bismillahi raxmaan raxiim waxaan waxaa la yidhaahdaa horta luqada qalaad waxaa lagu yidhaahdaa f j m waa faginal vaginal genital mutilation baa la yidhaahdaa waa guurricinka fircooniga ah waxaa isna jira laba waxaa dhib ku haya dadka dumarka ku haya vaginal vaginal genital mutilation iyo ilaahay hadduu ku idmayo gender based violence oo kala ah midna waa gurninka fircooniga ah midna waxaa waaye ilaahay hadduu ku idmaayo kufsiga haweenka labada ugu waaweyn haweenkanaga labada ugu waaweyn ama haweenka adduunka labada dhibka ku haysa waa labadaas marka gudniinka fircooniga ah waa wax aan diinta sharci ku ahayn haddana waa la ogaaday haddana waa la ogaaday oo waxaa weeye waa wax xun wuxuu u keenaa haweenka dhiigbax buu u keenaa wuxuu u keenaa caabuq buu u keenaa wuxuu u keenaa dhalmada oo ku adkaatuu u keenaa hataa wuxuu sababi karaa dhimasho hataa wuxuu sababi karaa geeri buu sababi karaa waayo qofka hadduu dhiigbaxo dhiig u dhammaado always waxaa weeye hidayt waa dhimanaya marka waxaa weeye intaas waayahay ibraahim baarfdheere aad baa u mahadsan tahay sida wanaagsan aad ugu jawaabtay haddana waxaan ku wareejinayaa maamo qureysho oo ah gudoomiyaha ururka haweenka degmada baardheere su-aasha ayaa waxay ahayd maxaad inooga sheegi kartaa dhibaatooyinka ka dhasha gudniinka fircooniga kusoo dhawaadoo soo koobaya bismillaah dhibaatooyinka ka dhasha horta waa iska cadyihiin awalow horta gabadha markii la guursado oo ugu horrayso oo guurka la guursado waxaa imaanaya dhaawac iyo dhibaato badan qodobka labaad dhalmada ayaduna waxaa imaanaya dhaawac kii oo kaleeto ah oo kii la mid ah sababtay tahay waa la shajiraya gabadhii waa meel walbaa loo gurahayaa waxaa laga yaabaa xidid macnaha inuu goo ama adigu si qaabdaran loo jiro taasina dhaawac baa ka imaanaya waxaa saddexeeye gabadhii oo laga yaabo hataa dhalmaba inay rihinoo xeemtii taranka la jiray horay loo jiray oo dhibaato badan ay kala kulanto oo markii caadada ku dhacayso manaha dhiigbax iyo dhibaato iyo rafaad ay timaado oo markii gabadhi ay dhalaysa iyaduna sidoo kaleeto marka waxaan isleeyahay waxa uu keenahayo waxyaala la soo koobi kara ma aha gabadha tarankeediioo xumaaday gabadhii dhaawac badanoo ziyaada gabadha iyadoo teetana qaado gabadha iyadoo macnaha dhiigbax kala qaado iyadoo caadada ka imaan weydo oo caadadu macnaha ay dhibto marka waxyaale aad u tiro badan baa imaado oo annagu aan ognahay iyadoo annagoo ka duwayna midda ayada ah koley wixii aan anagu kala dhihi kale horaan ogaan nariye wixii dambena waa arki doonaa insha allahu laakiin dhibaato aad u tiro badan oo annagu aan horey u aqoon jirin baa ku imaada gabdhaha soomaaliyeed ama gabdhaha ummadda wixii muslimiinta oo dhan calaamadda foosha xun loo gudahayo ta ayadaa koley waa haddii allah awoo dara idma waa laga waantoomi doonaa haddii alla idmo insha allah way saasoo kale gudniinka fircooniga saasoo kale dhib buu dad ku hayaa oo marsada xaggeeda gabdhaha markay foolanayaan dhib weeye markii ay bikrada ay yihiin oo naagaha markaas la aroos saasoo kale dhib saa'idaa lagu qabaa marka insha allah waana hadda laga baxay ogol hore sidii hore laguma ahan hadda waa la iska daa annaga hadda gabdho badan baan gudnaa gudniinka sunnaa u gudnaa waa iska dhaafni fircooniga dhib saa'ida markaan ku aragnay umulisada xaggeeda gabdhaha markaan aragnay marka xagga guurka markaan aragnay dhib saa'idaa lagu qabaa marka hadda wixii oo dhan waaba laga baxay waana iska joojinay inuu ilaahay meesha uu noogu reebo insha allah insha allahu raxmaan aad iyo aad baan ugu gudubnay gudniinka fircooniga hadda annaga gabdhaha waa gudnaa sunnaan u gudnaa maasha allah ma la talo dhibaatooyin fara badan buu leeyahay gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga wuxuu leeyahay infekshanno ku dhacayo afka horaminka iyo cabaq uu keenayo vijaniga afkiisa hore marka saas daraaddeed waxaan u sheegayaa haweenka soomaaliyeed inay taxadar weyn ka qaataan gudniinka fircooniga ayna u gutaan gabdhahooda sunnada sababtoo ah maadaama uu yahay caqabad soo taagan oo minkaagii infekshanno ku dhalinayo xubnihii tarankana la jarayo waxay noqonaysaa virus bay noqonaysaa viruskaasna qaar waxay noqonaysaa burooyin adag oo ka baxaya minka afkiisa oo keenaya cadiirigii iyo injectionkii la sameynayay meeshii virus weyn baa ka dilaacaya markaas viruskaas haddii ilaahay dhaho waan ka gudbaynaa waxaa u gudbaynaa gudniinka sunnada oo ilaahay kitaabkiisa aan qaadanayno sunnada ayaan qaadanayna insha allahu tacaala anagoo hadda gabdhaha umulisooyinka aannahay iyo kuwa gabdhaha gudo isugu jirno waxaan cilaaminay in sunnada aan dardargelino oo ilaahay dartiisna aan ku dhaqanno maasha allah haddii ilaahay dhaho waxaan jecelnahay boqolkiiba boqol in aan gaadhsiino nawaaxiga baar dheere iyo ilaa barkacyaasha ilaa meel walba wacdigelin weyn aan ku samayno sidii aan macnihii aan u dardargelin lahayn gudniinka sunnada aana ka gudbi lahayn fircoonka fircoonkana waa shay xaaraam ah oo ummadda ilaahayna raali aan ka ahayn
haatan waxaan siinayaa weli waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkii ku saabsanaa doodwadaaga sidee ayaa looga hortegi karaa gudniinka fircooniga oo dhibaatooyin badan ku hayo hablaha soomaaliyeed su-aasha saddexaad ayaan waxaan siinayaa aadan xaaji daa'uud oo ah macallin muddo ka badan ilaa afartan sano barbaariye ahaa sidee ayaa lagu suulin karaa caadooyinka fircooniga
bismillahi raxmaan raxiim caadooyinkaasi ee fircooniga ah ee magaca baasita waxa keliyoo lagu suulin karaahi waxa weeye anigu siday ila tahay in marka ugu horaysaba la wacyogeliyo bulshada loona dooro wacyogeliyayaashu inay ahaadaan maamooyinka ama hooyooyinka umulisooyinka ah iyo hooyooyinka waxguda arinta keliya muxuu ahaye bulshada looga wacyigelin karo ee ugu weyn waxa weeye bulshada waxaa furo u ah hooyo bulshada waxaa furo u ah dadka la dagaalami kara muxuu ahaye gudniinkaas magaca baas wata ee fircooniga ah awal horeba nooga yimid halkaas iyo masar iyo carabtaas dhankaas noogaga yimid na saameeyeyna dhammaan muslimiinta meel kastoo ay joogaan ay saameeyey walow ay meelaha qaarkood sida soomaaliya ay aad ugu badan tahay taasoo ahayd dhaqannadii awoowayaasheen lagu soo barbaariyey dabeedna annaga ay noo soo gudubtay jiilba jiilbisay ugu gudbaysay jiilka maanta ugu ilbaxsanno ilaahay naga dhigay inkastoo yani muxuu ahay hadda sidii hore aynay ahayn laakiin insha allahu tacaala waxaan ku khatami doonnaa insha allah waxaan gaari doonnaa mustaqbalka insha allah inuu suulo ilaahay idinkiisi laakiin keliya waxaa lagu suulin karaa waxa weeye iyadoo wacyigelin buuxda bulshada ay ugu dhaqaaqdo loo wada tafaxayto sidii lagu suulin lahaa iyadoo lagu horraysiinayo loo qabanahayona siminaaro joogto ah loona qabanahayo wacyigelin joogto ah iyadoo laga bilaabahayo waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka umulisooyinka ah iyo dhammaan hooyooyinka oo dhanba ayadoon loo kala reebin taasun baan u malaynahaya in dariiqa keliya lagu suulin karo inay noqon doonto insha allah aad baa u mahadsantahay waxaan siinayaa ibraahim faarax afdheere ibraahim intaa maxaa ku darnayd
waxa waaye waxaa lagu suulin karaa awalan culummadaa suulin karta maadaama uusan ahayn wax shareecada kusan waxaa suulin kara hooyada barbaarisada ah ee dadku ay ka wada imaadeen waxaa suulin kara umulisooyinka ayaa suulin kara oo markii loo sheego hooyada iyo umulisooyinka markii la wacligeliyo oo loo sheego waxaanu inayn diintanadu qabin waa dad islaama waxaa weeye waxay ku dadaali doonaan sidii ay ku suulin lahaayeen ayna u wacyigelin lahaayeen dadka haddana waaba gabaabsi waa gabaabsi wax yar baa ka haray dadku diinta aad buu u fahmay
waxaan ku soo dhaweynayaa sidee ayaa lagu suulin karaa caadooyinka fircooniga ayay tahay su-aasha saddexaad waxaan siinayaa maamo qureysho wixii ay ku darleed bal inaan dhegaysano
bismillaah alxamdulilaah horta ilaahay subxaana wa tacaala naga suuliyo baan leenahay oo allaan baryaynaa ilaahay uu naga suuliyo calaamadahan anfoosha xun waxaase lagu suulin karaa wacyigelin baa lagu suulin karaa iyadoo la isugu yeero bulshada culummada iyo haweenka iyo dhallinyarada intaba inta la isugu yeero ayagoo culummaduna ay ka hadlahayaan kaalintooda doorka leh oo xagga diinta islaamka ah haweenkuna ay ka hadlahayaan ilaa waxa keena hawshan waa ayaga eh in ayaguna ay ka hadlaan markaas oo la suuliyo oo loo sheego in calaamad foolxun ay tahay hooyada umulisada ah midda wax gudaysa midda waaye aragga ah intaba inta horey usoo qaadatay runtii waxaadna moodaa hadda gabaabsi inay tahay oo sidii hore ayna ahayn laakiin israacin bay u baahan tahay waxaa kaloo lagu suulin karaa in idaacadaha laga hadlo hadda sida idaacadda markabley oo kale haddii laga hadlo oo la wacyigeliyo oo loo sheego waa macnaha way qaadanhayaan in reemiyiga imaanahaya sidoo kale la gaarsiiyo in masaajidada ruuxooda culammada ay ka wacdiyaan oo iyadana la gaarsiiyo masaajidooda ay gaarsiiyaan meelaha la isugu imaanaya in laga hadlo goobo walba oo la isugu imaanaya bulshada ay ku badan tahay in arrintaa la gaarsiiyo oo wacyigelin la sameeyo oo seminaaradu ay bataan oo meel walba oo macnaha aan joogno annagu aan iska wacyigelino arrintan foosha xun oo diinta islaamkana aan ahayn dhibaatadana ku salaysan insha allah bidnaahi kariim marka waxaan leeyahay taasna aanu kulley soo jeedin lahaa
haddana waxaan siinaya ciishe maxamed oo ka mid ah haweenka umulisooyinka ee ku dhaqan magaalada baardheere kolley iisha su-aasha waxay ahayd sidee ayaa lagu suulin karaa caadooyinka fircooniga soo dhawo maasha allah bismillaah waxaa lagu suulin karaa in dadka la wacyigeliyo gudniinka fircooniga ah in idaacadaha laga hadlo in masaajidada laga hadlo in la yskugu yeero haweenka wax gudo oo umulisada iyo naagaha wax gudo in la yskugu waco oo ayaga la wacyigeliyo oo laga joojiyo dhibka ku imaanayna way arkeen ayagaaba lagu soo sameeyo haweene oo way arkeen dhibka inuu dad saamaynayo oo horena uu usii socdo insha allah hadda wuu soo noqday sidii horena ma ahan hadda gabdhaha qaar aan gudnaba hadda sunnaan ku gudnaa waaba layska daawaaba laga soo gudbaba
aad baa mahadsan tahay iisho waxaan siinayaa faadimo siciid oo ka mid ah haweenka umulisooyinka ku dhaqan magaalada baarreer
waa maasantay walaalkayow waxaan lagu suuli karaa wacdigeli ballaaran in la sameeyo in la tago barakacyaasha goobaha lagu badan yahay iyo annagoo hadda umulisooyin ah oo gabdhaha gudno inaan ka tanaasul samayno aan gabdhihii sunno u gudno maamo kasta gurigeeda inaan wacdigelin ku samayno u tagno aan dhahno maama jooji waxaas waxyaabihii faraha xumaa oo fircoonka waa laga gudbay aad iyo aad u weyn labadan beri sunno ayaa la qaatay ayaamahan sanadaadkan haddana ilaahay waxaan ka baryaynaa in fircoonku uu dhinac naga maro sunnadeeni ay noo socoto waxaan samaynaynaa goobaha bulshooyinku badan yihiin inaan wacdigelin ballaaran ku samayno sida barakacyaalka xaafadaha meelaha ay ka jiraan dumaraha u badan yihiin suuqa meel walba inaan wacdigelin aan ka samayno culimadiinkana garab ay nagu siiyaan aad baa u mahadsan tahay haatanna barnaamijka wuxuu marayaa heer gebagaba ah waxaan siinayaa aadan xaaji daa'uud aadan caadooyinka noocaani oo kale ah ee gudniinka fircooniga ma wax horey u soo jirayba mise waa wax hadda nagu cusub
bismillaah caadooyinkan waa tan hore u sheegay oo aan carbaadnay in ay ahaayeen wax nooga yimid marka ugu horraysaba xaggaas iyo dhulalka carabta khaasatan masaarida uu ka talin jiray ninkii la odhan jiray fircoon ee rabbinimada sheegtay ana rabbakum alcaclaa yidhi marka nin nidaamkaas diinta uga soo horjeeda wuxuu keenana inay wax saxa yihiin may suuragal ma aha caadooyinkan marka waxay ahaayeen kuwa naga- nooga yimid halkaas ee raadkana nagu reebay ilaa iyo haddana aanu la daalaadhacayno sidii aan u xallin lahayn diin iyo axaadiis eh, diinteenna islaamka xadiis iyo muxuu ahaa axaadiista iyo qur-aanka kariimka intaba meel ay kaga qoran tahay ee ama lagu ammaanahayo ma jirto sidaa daraaddeed inuu yahay wax xun halkaasaa daliil noogu ah marka insha allahu tacaala wacyigelinna eh, sh- mashaa'ikhda way daaleen way daaleen ha yeeshee lagama gaabin waa la wadaa waa lagu dhex jiraa bulshada waa bulsho muslima boqolkiiba boqol muslima una hoggaansan shareecada islaamka marka shareecadooday u hoggaansan yihiin wax yarna waa noo dhiimiin insha allahu tacaala waan laga takhallusi doonaa dagaalka hadda loogu jiro insha allah caadooyinkaas xunxunka waayahay aad baa umahadsan tahay macalin shukune haddana waxaan siinayaa ibraahim faarax dheere caadooyinka noocan oo kale ah ee gudniinka fircooniga ma wax loo soo jirayba mise wax nagu cusub
siimbali anigoo idin salaamahaya oo ah, idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caadadan waxaa weeye waxaa weeye wax soo jireen ah weeye wax qadiimi ah weeye wax waxaa weeye qarniyaal iyo qarniyaal ilaahay hadduu kuudmahayo lagu hadlayn jiray laguna laguna dhaqmi jiray weeye oo mataqaanaa ilaahay hadduu ku idmahayo si xun loo qaatay
waxaan siinayaa maamo qureysho gudoomiye ururka haweenka degmada baardheere caadooyinka noocaani oo kale ee gudniinka fircooniga ma wax hore u soo jirayba mise waa wax nagu cusub bismillaah wax nagu cusub ma ahe wax soo jireen ah waay waa wax soo jireen ah oo annaga hadlaynana lagu soo sameeyey oo kuwii naga horreeyey lagu sameeyey oo ayayaashana lagu sameeyey oo horay u jiri jiray oo noo ahayd wax fiican oo aan moodaynin gabar aan noocaas loo gudin inayna gabar ahayn oo aan moodaynin in arrimo foolxumo kale ka imaanahayaan aan moodi jiray oo aan leenahay gabadhaas haddaama saan loo gudin lama guursan doono waxyaalaha aan si kale u qaadanay ahayd waana wax soo jireen ah oo ka ab ka ab ka awow ka awow ilaa qarniyo soo jiray weeye hadda aan hadda baan faahnay inta ka horeysay hadda xataa dad baa kusii dhegan oo hooyo waxaa jirta hadda kusii dhegan oo moodaysa gabadheeda maanta haddayna sidaan foosha xun aan u gudin ay noqonayso gabar guumaysan cudub guursanay marka haddare waxaa hadda wacyigelintii howlaha ku wadnana waa arrimaha noocaasa waxyaalihii horey usoo jiri jiray inaan ka gudubno ka talowno oon diinta islaan kale aan ku tiirsanaano waxa dhaqanka foolxun gabdhaha dhibka u keenaya aan ka gudubno haddii aan laydmo aad baa umahadsan tahay waxaan siinayaa iisha maxamed oo ka mid ah haweenka umulisooyinka ee ka howlgala magaalada baardheere iisha caadooyinka noocaani oo kale ah ee gudniinka fircooniga ma wax hore u soo jirayba mise waa wax nagu cusub
bismillaah waa wax hore usoo jiray awowyaasheena ayeyaasheena horey kusoo dhaqmi jiray oo annagaba nalagu soo guday haddii gabadha aanba loo gudinba sida inaysan bikri aysan ahayn oo ayba tahay waxaa jirinba ay tahay ayaaba loo heesay maasha allah waan ka soo gudubna annaga hadda wixii ilmihii hadda aan sii wadno inaan ka joojinno waana ka joojinay waana sii joojinayna
waxaan siinayaa faadumo siciid oo ka mid ah haweenka umulisooyinka faadumo su-aasha sidaad la socotidba waa caadooyinka noocaani oo kale ah ee gudniinka fircooniga ma wax loo soo jirayba mise waa wax nagu cusub
bismillaah waa wax hore hore ay u jireen wax hore u jira waaye hadda marka tanaazul ayaan ka samaynaynaa haddii ilaahay dhaho Een, waxa waa lagu soo dhaqmi jiray xeer soomaaliya iska ahayd ummadda dhan waa caado iska qaadatay laakiin wax kitaab soo saaray maaha wax ilaahay xaggiis ka imaaday maaha waa fircoon wuxuu soo wariyey marka hadda haddii ilaahay dhaho waan ka gudubnay sunnadii baan isla qaadanay waa isla fahanay maasha allah ilaahay idinkiisa allah nugu intaas nugu barbaariyo anugu adkeeyo waa taa su-aasha ugu dambaysa ee barnaamijka doodwadaagga ee ku saabsan gudniinka fircooniga ah iyo sida looga gudbi karo dhibaatooyinkiisa ayaa waxaan weydiinayaa macalin aadan shukone oo su-aashani waxay tahay maxaa waa maxayse shareecada islaamka ka qabtaa gudniinka fircooniga shareecadu waa tan hore u soo carbaabnay oo aanu soo bandhignay oo shareecadu waxay ka qabtaa een, gudniinkan fircooniga inuusan meelna kaga xusnayn xadiid hadday ahaan lahayd iyo hadduu fiqi ahaan lahaa iyo hadduu ahaan lahaa muxuu ahaaye een, een, qu- qur-aanka kariimka ah Su- eh, aayadaha qur-aanka kariimka hadday ahaan lahayn meel ay ka soo gelayso ma laha waa taan hore u niri sidaa daraaddeed maalin waliba culimmadu way sheegaan in uu yahay gudniinkan fircooniga mid khalad ah xag diin iyo xag muxuu ahay dhaqan intaba uu khal- ku khaldan yahay oo wax saasu buran maaha insha allahu tacaala wax diinta ku weyn weeye insha allahu tacaala Eh, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee cinda fuqahaai lumma waxay ka soo wariyeen ama ay sheegeen in uu lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam afar gabdhood uu dhalay afarta gabdhood uu dhalayba lam tukhtan banaatuhu arbaca afarta gabdhoodba inabaha yaraatee wax gudniin la yidhaahdo inuusan inaan loo geysan xataa fircoon iska xataa sunna halkaasi waxaa kaaga daliila bacdamaa aanu nahay dad islaama oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam aanu ku dayanayno sunnadiisana aan raacayno inay khalad ku tahay xagga diinta taasaa kuu caddaynaysa inkastoo ay jiraan axaadiis badan hadda kama gaarayno intaasaan kusoo koobaya insha allah marka waxay ka qabtaa culimo diinta islaamka mid khalada inuu yahay bataatanba inuu yahay wax khalada suno iyo muxuu ahaye eh, eh, farad midna uu waafaqsa- waafaqsanayn marka haddii shay tuhun diinta halkaasi ay ka istaagsan tahay in laga fogaadaa waajiba marka sidaa daraaddeed diintu way mamnuucday raadku ma laha waa tahay ibraahim faarax dheereye
bismillaahi raxmaan raxiim horta haweenka un baan hadda sheegaynaaye raggu naftiisa gudniin buu leeyahay gudniinka ragga waa sahlan yahay oo waa in la gooyo dhuubyada waxa la yidhaahdo sidaa aawadeed haweenkuna sida diinta ay- ay jidaysay ayaguna gudniin bay leeyihiin gudniinkooda waa kan ay shareecadu qabto waxaa la yidhi marka la gudahayo waxaa la yidhi shamii walaa tanhaki ursii midida ha ku- ha- ha- ha ku talac tagin ursii midida ha ku talac tagin waxaana weeye dadkayna maslaxa labada gudniinba yuu ilaahay maslaxadooda geliyey qolaba si in loo gudo marka wixii intaa ka badan waa lagu halaagmayaa muslim baan nahay ummad diinla baan nahay ummad waa inaan ku dhaqannaa wixii alla naga reebayna waa inaan iska iska tuurnaa wuxuu ilaahay iyo rasuulka sunnadiisa ana aan qaadannaa anugu intaasaan kaga baxayaa wax xun weeye ha laga haro gudniinkaas aad baa mahadsantihiin een annagana aan raali ka ahay guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi aan ku soo afmeeraynaa barnaamijkii doodwadaagga ah ee ku saabsan sidee loo joojin karaa gudniinka fircooniga oo dhibaato badan ku haya gabdhaheenna barnaamijkan oo rogaal celis ah ayaa waxaad dhegaysan doontaan maalinimada sabtida sideedda labada iyo barka duhurnimo sidoo kalena ciddii uu seegin barnaamijkani waxay si toosa ugala socon karaan websaytekeenna radio markabley com iyo barta facebooka aan ku leenahay ee ah radio markabley barnaamijkani waxaa idinla socodsiinaya islamarkaan idiin soo saaray anigoo ah axmed cumar saalixi dhinaca farsamadana waa maxamed deeq alfa waxaana barnaamijkan suurtageliyey qabsoomidiisa ururka samafalka seduuro iyo nusoj sidoo kale waxaan halkaan ugu mahad celinayaa marti sharaftii igala qayb gashay barnaamijka dooda inta aan ku kulmayno barnaamij midkan la mida dhegaystayaal waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
bishaaro bishaaro bishaaro isbitaalka salaama ee degmada beledwaxa waxaa dhowaan imaan doona hadduu alla yidhaahdo brofesor dor shaafici aadan dirir dor shaafici aadan dirir waa dhakhtarkii aad wada garanayseen oo aad u aadi jirteen meelaha fogfog haatan deegaankiina iyo weliba degmada beledxaw ayuu inkugu imaanayaa u diyaargarow wanaagsan iyo weliba haddii aad dalka dibaddiisa iyo daafaha caalamka aad u aadi lahayd dhakhtar caafimaad waxaa imaanaya dor shaafici aadan dirir ood kaga kaaftoomi doonto dalka dibaddiisa iyo daafaha caalamka caafimaadkii aad u aadi lahayd waa dhakhtar ku takhasusay qallimada culus iyo weliba kuwa fudud degdeg ku gaar salaama hosbitaal doctor shaafici aadan dirir waa dhakhtar khabiir ku ah qalliimada casriga ah kuwa culus iyo kuwa fudud labadaba waa dhakhtarkii ugu horreeyey oo laysar wax ku qalo waddanka gudihiisa labrascobic surgery dhakhtarka waa dhakhtar la isku hallayn kara qalliimadiisa qalliimada uu fuliyana waxaa ka mid a qalliimada xamiitada qalliimada uurku jirta qalliimada sambabada qalliimada burooyinka naasaha dumarka galo qalliimada bronoscopi qalliimada burooyinka qoorta qalliimada eernooyinka qalliimada baabasiirka qalliimada qabsiinada uurku jirta qalliimada fistuulaha iyo weliba nooc walba oo qalliina qalliimada uu dhakhtar shaafici aadan dirir fuliyo halkan laguma soo koobi karo haddaba isdiiwaangelinta iyo u diyaargarowga dhakhtarka waxay ka socotaa isbitaalka salaama ee degmada beled xaawo fiira gaara dhakhtarka waxa uu joogi doonaa muddo kooban muddada kooban ha laga faa'iidaysto doctor shaafici aadan dirir haddaba degdeg ku gaar oo diiwaanka yuusa kaa buuxsamin iska diiwaangeli salaama hosbitaal ee degmada beled xaawo dhakhtarka waxa uu imaan doonaa labaatan iyo sideeda bisha koowaad sanadka labada kun labaatan iyo saddexda salaama hosbitaal ee degmada beled xaawo waxaa ku yaala degmada beled xaawo agagaarka boosteejada doolow kasoo horjeedka xaruntii hore ee shirkadda isgaarsiinta hormuud wixii faahfaahin ama macluumaad dheeri ah waxaad kala xiriiri kartaan taleefanada lambaradooda ay kala yihiin eber lix hal hal eber eber saddex saddex afartan iyo afar ama taleefanka kale eber lix koob iyo toban eber eber saddex saddex shan shan ama taleefanka kale ee gacanta eber lix hal shan konton iyo saddex sagaashan iyo kow toban iyo sagaal ama safaricomka eber toddobo eber shan labaatan iyo lix siddeetan iyo toddobo afartan iyo sagaal iibaa soo diray brofesoorkii qalliimada ee bulshooy baraaruga oo booqda isbital salaama baled xaawo doctor shaafici aadan dirir fursaddan waa fursad marla arag ah ka faa'iidaysi habboon insha allah